dhinacna ciidankan ka dhisahayaa haddii ilaahay raalli ka dhigo dhinacna nabadaan ka wada khaasatan gobolkan mudug la yidhaahdo waxaan rabaa inuu noqdo mudug war xagee ka timid mudug baana adiga yaa tahay ree mudug ree mudug baana ree mudug baana arrintaas marka maanta iga qaada wixii aan qaabka ay nabadda u dhacayso oo ay u xasilayso maxay u xasili weyday maxay u xasili weyday anugu waxbaan aniga hadda wax badan baan ka oga oo hadda haddaan sheegi laha ma sheeg meesha hadda waan ka sheegaya xagga haddii aliyaa marka laisku yimaado waxay u xasili lahaday waa aqaanaa waxa la kala tabanayaan sheegi doonaa cid weliba maxay tabanaysaa haddiina afkiinu ku dhicin anaa sheegahaya si dawal loo helo war waxaasaa laynka tabanaya daaye adinkana waxaasaa laynka tabanaya waxaasaa la tabanaya waxaa laga yaabaa waxa qaarkood inay been noqdaan hadhow ben inay noqdaan aan jirin saliya raad lahayn cudurka ah qofkaani daacad ma ahan wuxuu sheegaya waxba kama jiraan waa cudur dadka iyo dalka ku baahay oo mushkilo keenay